bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لlh رb العaalamiin wslى اllah وslm عlى nabiyina mxamed وعlى alih وصaxbihi وslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabka cumdaة اlأxkaam lilxaafid cabdilغnي bn cabdilwaxid almaqdisiy raximah اllahu tacala waxaan ku jirnay xadiidkii abi hureyre ninkii ku saabsanaa haweentiisa jimaacay fii nahaari ramadaan oo nebiguna uu yihi sal lah kafaaradii oo u sheegay salى اllahu عalيyه ali waslama fahal tajidu iطcaama sitiina miskiina qaala laa buu yihi qaala famakata الnabiyu salى اllahu عalيyه ali waslm nebiga waa nagaaday nacam fa baynaa xilli marka waxa uu yidhi naxnu anagu calaa dalika xaaladaa korkeeda aan ku sugannahay uutiya nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nebiga waxaa loola yimid oo loo keenay bicaraqin dembiil fiihi tamrun timir ay ku dhex jirto walcaraquna almigtalu dembiisha weeyaan qaala waxa uu yidhi ayna saa'ilu kii su-aalayay aaway qaala ana buu yidhi aniga weeyaan qaala khud haadaa kan qaada buu yidhi fatasadaq bihi sadaqayso oo kafaaradii orda iskaga gud kan qaadee bax kafaaradii iskaga gud buu yidhi faqaala rajulu ninkii waxa uu yidhi calaa afqara minii yaa rasuula allah rasuulka ilaahay ku aniga iga faqri badan miyaan u gutaayon siyaaba maba jire fa wallaahi baan ku dhaartay maa bayna laabateyhaa madiino labadeeda xaro labadeeda yacni geesee dhagaxda madmadow leh yuriidulxaratayni buu ujeedaaye ahlu beytin ma ahaanin reer afqara min ahli beytii reerkayga ka faqiirnimo badan yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow fa wallaahi baan ku dhaartay buu yidhi calaa ahlu beytin afqara min ahli beytii ma jiro fadaxika rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waa qosle xataa badat anyaabuhu ilaa miciyihiisu ay ka muuqdeen uma qaala waxauu yidhi acimhu quudi ahlaka ehelkaaga sii alxaratu xarada alardu dhulkii weeyaan tarkabuhaa ay kor fuulaysa xijaaratun dhagax suudun madmadow oo shiila ah nacam halkan marka ninkan markii uu kafaaradii waayey mucsir baa la yidhaahdaa kanoo kaleo kafaaradiibuu ka ayuu waayey oo soonkiina marka ma gudan karo oo labadii bilood soonkiina lama imaan karo addoonna ma xoreyn karo waa midda labaad tan saddexaad masaakiinna ma quudin karo lixdan miskiin waxba ma siin karo waxba uma hayo mucsir weeyaan marka kafaaradii ma ka dhacaysaa mase calaa dimatihi bay ahaanaysaa taana culimmadu waa isku hayaan waxaa la soo ogaaday kafaaradan inay ku waajibtay meelay uga dhacday nas sariixa looma haayo hadday sidaa tahay marka asalkii baa la qabsanayaa nebigu muxuu ugu sheegi waayey haddii la yidhahde nebigu waaba u sheego markii hore u sheegay inay kafaaro ku waajibtay in loogu celiyaa qasab ma aha nacam kafaaradii markii hore waajibtay inay dhacday in kalea la rabaa in wax caddeeyana lama haayo marka waa inay kafaaradu sideedii ay qaa'im u tahay ay u taagan tahay culimmada qaar baa waxay dhahaan adcimhu ahlaka kafaaradaadii ehelkaagii sii baa loo jeedaa hadda taa iyadana waxaad diidaysa kafaaro iyo shay adiga waajib kugu ah ehelkaagii kuma soo celin kartid oo nafaqadoodii ay waajibka kugu ahayd qaacidada sidaa weeyaan sidaa darteed marka sidaa daraaddeed marka waa taas marka wuxuu yihi marka kafaaradu marka inaynan ka dhacaynin taasaa laga qaadanaya nacam maalintii iyada ahayd ma lasoo qallaynayaa mase lama soo qallaynayo iyada maalintii iyada ahaydee soonkeeda uu ka tegayo oo xaaskiisii jimaacay oo xaaskiisii uu u tegay isaga ma laga rabaa maalinta inuu soo qalleeyo xadiidka ma caddaynin hadda ma sheegin qaar baa waxay yidhaahdeen hadduu soon ku kafaaro guto laba biloo isku xigta soomo lagama rabo maalintaa soonkeeda sida raajixa laakiin maalintaa soonkeeda waa laga rabaa maxaa yeelay maalintaas soonkeeda ramadaan ahaan waajib gaaroo fuulayuu ahaa de waajibkii hadduu dayacay ma laga tegaayo waa laga raboonaya kii cudurdaarka lahaaye safarka ku jiray ama ama yacni jiranaa ayaa la yidhi ha soo celiyo ha la imaado nin kas uga tegay min baabi owlaa weeyaan waajibkaani marka istaqara calayhi dushiisuu ku sugnaaday waa sugnaaday waajibkii wax ka ridayna lama haayo na sariixoo ka ridan lama haayo sidaa darteed marka waajibkana waa gaar maalintii kafaaradaanna gaar weeyaan soonkan marka labada bilood oo isku xigto ramadaan ma ahna waa kafaaro waay waa laba waajib oo ninkan ku laasimtay waana laga rabaa labadoodaba inuu la yimaado haweenta iyada ka waran marka haweentii la jimaacay maku waajibayaa hadday iyadoo daa'ico ahoo iyadoo laftirkeeda rabto ay markaa jimaacday maku waajibayaa imaamu shaafici laba qowl buu ka leeyahay qowl wuxuu leeyahay waa ku waajibayaa haweentana waana madhabka maalig abuu xaniifa ay qabaan riwaayo can imaam axmedna ay tahay xaggiisana ka ansaxday imaam axmed saxiix ka ah qowlka labaad waxa uu leeyahay cadamu lwujuub nacam ma ku waajibayo haweenta wax kafaara iyada ku waajibi maayo ninka unbuu ku waajibayaa waana sida looga gargaaray cinda shaaficiya sida mansuurka ah yacni shaaficiyadu ku tageen sidaa dambe weeyaan labadaa qowl kan dambey xoojiyeen ee istidlaalkooda de marka wuxuu ka dhalanayaa marka wuxuu ku xiran yahay xadiidka nebigu ma sheegin haweentii kama hadlin oo ma dhihin haweentiina u sheego iyadana kafaaraa ku waajibtay ma dhihin walaa yajuusu ta'khiiru lbayaani can waqti alxaajati fii xaqihi nacam nebigana sala allahu alay wali wasalam shay hadda loo baahan yahay ma ka tegaayo inuu bayaaniyo ee uu caddeeyo taasay marka culimmada qaarkood ay ku tageen nacam taasay marka sidaa ugu gargaareen hadda haweentii midda kale ixtimaalaad badan baa dhici karo oo inay iyada waxaa dhici karta yacni in iyada aynan daayico ahayn aysan raalli ku ahayn waa suurtooda waxaa suurtowdo ixtimaalaad kaleo fara badan oo culimmadu ay sheegaan ayaa dhici karto saasuunan marka nebiga sala alla ly slam ugu sheegin tan kale waxaa iyadana meesha imaan karto de nabiga sala allahu alayh wali wasalam wax hadda haweentii ku saabsan maba soo qaadinba maadaama uunan soo qaadin marka ninka keliya un xukunkii loo sheegay nebiguna uu ogyahay laba qof xukunkan inuu ka dhexdhacay shaygan jimaacani de waxaa weeyaan ninka unbaa xukunka uu marka saas khaas ugu noqonaya ayb marka alxaratu alardu dhulkii weeyaan tarkabuhaa xijaaratun ay dul fuulaysa suudun madmadow weyaan xadiidkan marka waxyaabahaasoo dhan marka ayaa laga qaatay baabu sawmi fi safari wagayrihi baabu sawmi soonkiiba u baab yahay xukunkiisa cadayntiisa fi safari lagu sooma safarka dhexdiisa iyo wagayrihi wagayri safari can caaishata radia allahu canha waxaan ogsoonada qofka musaafirkaa soonka waa laga daayay ayaama macduudaat faman kana minkum mariida aw calaa safarin faciddat min ayaamin ukhar daahiriyadu ayagu marka waxay mareen qof safar ku soomi kara inuunan jirin ninkii ku soomaana waxay yidhaahdeen mana ka dhacayo soonka waana ku dambaabayaa soma garanin laakiin waa madhab aan waa madhab saxiix aan ahayn waay xadiidkaana ku caddayn doono can caaishata radia allahu canha ana xamzata bna camrin alaslamiy xamzata bna camrin alaslamiya qaala waxa uu yiri linabiy sal ly slam uu ku yidhi a asuumu miyaan soomayaa fi safari safarka dhexdiisa ma ku soomaa wa kaana wuxuu ahaa xamzana kahiira siyaami nin soom badan buu ahaa wa kaana waxa uu ahaa huwa isagu kahiira siyaami siyaamkiisu miduu badan yahay faqaala waxa uu yidhi in shi'ta haddaad doonta nebiga fa sum soom buu yidhi wain shi'ta haddaad doontana fa afdir iska afur khiyaar buu siiyey marka waa in marka safarkii lagu soomi karo qaar baa waxay yidhaahdeen soonkan waxaa loo jeedaa kii sunnada ahay waay ayuu khiyaar uu leeyahay kan waajibka maya hadda awalan midkii sunnadiiba haddii safarkii la yidhaah ku sooma waajibka min baabi owlaa waay tan kale xataa riwaayada muslim baa caddaynayso saxiixu muslimka ku sugan hiya ruksatun min allaahi buu yidhi waa rukso ilaahay xaggiisa ka ahaatay faman akhada biha fa xasanu ninkii ruksadaa qaata waa wanaag buu sameeyey waman axaba an yasuuma falaa junaaxa calayhi qofkii jeclaysta inuu soomana wax dembiga korkiisa ma ahaanin marka tan maxaa laga qaadanaya marka rukso ilaahay ruqseeyey waa ramadaankii baa loo jeedaa marka sunan abi daawuud baana sii caddeeyaba abu daawuud ayaa riwaayadiisa sii caddaysayo ninkaa nebigu u yimid sala allahu alayh waali wasalam markaasu wuxuu yidhi waxa uu yidhi qaala xamzatu qultu yaa rasuula allah inii saaxibu dahrin ucaalijuhu usaafiru calayhi wa ukriihi anigu waxaan ahay buu yidhi nin gaadiid leh gaadiidkaas baan ku shaqaystaan ku safraa waana kireeyaa oo nin gaadiidkaa ku shaqeeya baan ahay nacam sidee baan yeelaa soonka wa inahu rubamaa saadafanii hada shahru bishaan ayaa la arkaa inay isoo haleesha yacni ramadaan wa ana ajidu lquwata xoog baana u helayaa iyo awood inaan soomo waana shaabun nin dhallinyaraana waa ahay see yeelaa marka afa asuumu yaa rasuul allah miyaan soomaa buu yidhi taa miyaa ajrigayga ku weynin badan mase o ufdiru mise waan iska afuraa qaala waxau yidhi ayu dalika shi'ta yaa xamza midaad doonta yeel buu yidhi xamzo marka riwaayaadka dhan waxay tilmaamayaan tan weliba waa sariixba waaba ramadaan bay tilmaamaysaa xukunkan marka waxaa laga qaadanayaa dadka jidka ku safree baabuurta kireeye baabuurta ayagu wado oo musaafiriinta oo yacni mar walba safarka ku jira ku shaqaysto daa'imu tirxaalka ah isagu marka inuu soomo hadduu awood u leeyahay inuu soomo waa waa yeeli karaa waana sidaasaana u fiicanba maxaa yeele waxaa laga yaabaa de nin mar walba jid taagan hadduu yahay goormuu soonkii qallaynaya xataa inuu qallayn waayaaba la arkaa ayb in shita marka waxau yidhi haddaad doonto fa sumson wain shita fa afdir haddaad doontana iska afur salaada laakin waa ka duwan tahay salaada musaafirku waa qasrinaya nebigu waa qasrin jiray salaad uu yacni taam yeelay lama oga laakiin soonku safar waana ku soomay waana ku afuray ayb masale kale culimmadu halkan kasii bixiyaan jihaadka marka lagu jiroo kale safarna aan lagu jirin magaaladiibaa masalan weerar ayaa lasoo weeraray magaaladii banaankeedii baa la joogaa difaac looga jiraa dadku marka ma soomayaan mase waa afurayaan waxay culimmadu leeyihin sheikhulislaam ibnu taymiye iyo aimo kale iyo waxay iftoodeen xilligii tataarta ay dimashik soo gashay oo ay yacni halkaa kusoo dhawaatay dadkii marka mujaahidiinta ahay reer dimashik waxay u iftoodeen inay afuraan oo ay soonka dib ka soo qalleeyaan maxaa yeeley maslaxada jihaadka markaas taaganaa ka weyn midda soonka maxaa yeele maslaxada soonka maslaxa qaasiro weeyaanoo qofka unbay ku koobantaha laakiin maslaxadan waa maslaxa diintii iyo dadkiiba usoo gudbaysa way walidaalika sheikhulislaam ibnu taymiya isagaaba u bilaabayba dadka intuu koob biyaa qaatay buu dadka hortooda ku cabay casaakirta ayuu sa usooayuu usoo maraayey mar walbana waa waxbuu cabaayey markii dambe dadku markay arkeen waa ku degeen qalbigooda wayna xoog bateen awooday u yeesheen markaasay dagaalka saa u galeen wuxuuna sheekhu uu yacnii uu daliishanayay nabiga sala allahu calayh waali wasalama cadowga maalmihii uu la kulmay maalmo kamida inuu afuray rasuulka sala allahu alayh waali wasalama cumuumka marka meeshaas ayuu marka ayuu xoog siiyey sheekh raximahullah ibnulqayimna zaadulmacaadka imaalaha uu kaga waramaa wacan anas bni maliki radia allahu canhu qaala waxau yihi kunaa waxaanu ahay nusaafiru inaan safrayna maca nabiyi sala allahu alayh wali wasalam nabiga maciisa falam yacibi saa'imu midka sooman ma ceebaynin cala almufdiri ma ceebaynaynin kan afuran walalmufdiru midka afuranna cala saa'imi ma ceebaynaynin waa arrin marka labadaba bannaan soon iyo yacni sooniyo soonka in layska la afuro labadaba inay bannaan tahay weliba ramadaan inay ahaydaa laga qaadanaya ilaa sunno hadda maba maxaa keenaya in laysku ceebeeyaba in la anfiyey yacni arrinta iyadaa marka waxaa laga qaadanaya ramadaankii marka qaarna inay soomanaayeen qaarna ay afurnaayeen nebiguna uu arkaayey taqriirka nebigaa marka xujo noqonayo ayb marka masaa-isha noocaasoo kale ahoo daliilku uu sidaana ixtimaali karo sidaana ixtimaali karo in furqa dadka looga dhex abuuro ma aha oo la yidhaaha yacni mas'alada raajixa aha la raadinayo si mas'alada raajixa in la raadiyaa ma xuma laakiin mas'aladii raajixa anoo bayaaninayaan ummaddii ku kala qaybinayaan isku nacsiinayaa masalada nooca hadday tagto sheikhulislaam ibnu taymiya qawaacid nuuraaniyaha arrimo noocaas oo kale aba wuxuu ku yidhi qofkeedu waa in la yacni la canaanto min aladiina faraquu diinahum wa kaanuu shiican kullu xisbin bimaa ladayhim farixuun buuna soo gelayaa nacam marka dad badanna waa ku arkaysaa iyagoo raba inay mas'alo u nusreeyaan masaa-isha yacni fiqiga oo culamada ku kala tagtay ka mid a salafka ayaad arkaysaa waxay gaarsiinaysaa nacayb nacayb iyo waxaa kaley gaarsiinaysaa in laga dhiga shicaar shicaarkaas oo marka u dhexeeya beyna ahlisunnati wa ahlilbidca in la gaarsiiya sidaana ma aha ikhtilaafku labadiisa nooc ikhtilaafu tanawuca iyo ikhtilaafu tadaadkana ibnu taymiya wuxuu ku qoraa iqtidaau siraati almustaqiim marka wixii ikhtilaafu tanawuca inay furqo keenta ma la rabo wixii ikhtilaafu tadaad ahoo caqiida laysku khilaafaana tanaasul caqiidadu iyada ma gasho qofkii caqiidada saxiixa khilaafaana furqada keenay laakiin mararka qaar baa waxaa dhici karto masaladii iyadoo la ogyahay inay mas'ale aan ikhtilaafu tanawuc ay tahay iyadoo la ogyahay ayaa waxaa laga dhigayaa ikhtilaafu tadaada la gaarsiina nacam markaas hadhow si loo yiraahdo waa kan ikhtilaafu tadaad waayo in la dhaho taa ilahay in looga cabsadaa fiican wacan abi darda radia allahu canhu qaala waxau yihi kharajnaa maca rasuulillahi baan la baxnay sala allahu alayh wali wasalam fii shahri ramadaana bisha ramadaan fii xarin kulayl shadiidin adag oo daran xataa in kaana axadunaa xataa in hushaniye waa mukhafafa min athaqiila weeyaan xataa in hushaniye kaana axadunaa midkeen wuxuu ahaa layadacu inuu saarayo yadahu gacantiisa calaa ra'sihi madaxiisa inuu dul saarayo min shiddati alxari min ajli shiddati alxari kulaylka darnaantiisa darteed wamaa fiinaa mana naga mid ahayn dhexdeenna saa'imun mid sooman ilaa rasuulullahi mooyaane sala allahu alayh ali wasalam iyo cabdullahi ibnu rawaaxa mooyaane marka inay iyaguna afurnaayeen qaarna soonaayeen ayb weliba kan fii shahri ramadaana buu sii cadeeyey wacan jaabir bni cabdillaahi radia allahu canhuma qaal kana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu ahaa fii safarin safar fara-aa wuxuu arkay zixaaman buu arkay ciriiri iyo warajulan nin ayuu arkay qad dullila la haraynaya caleyhi dushiisa faqaala waxau yidhi maa haadaa kani waa maxay qaaluu waxay dhaheen saa'imun huwa isagu saa'imun waa sooman yahay qaala waxa uu yidhi laysa min albiri khayrka iyo samafalka ka mid ma aha asiyaamu soom fi safari lagu soomo safarka dhexdiisa hadda xadiidkan iyo kuwii hore jamcin bay u baahan yihiin in la jamciyo laysa min albiri asiyaamu fi safar khayrku kama mid aha kama mid aha soon in lagu soomo safarka dhexdiisa xadiidkan culimmada imaamu lbukhaari iyo aimada fuqahada waxay u celiyaan qofka soonka ku dhibtoonayo ninka ay waana sii habka uu ku yimid waayo xadiidkan oo habka uu ku yimid ama waxay ahayd nin dhibaatooday oo la harinaayo oo dhib ka mutay soonkii ee kaas khayrka ka mid maaha ilahay inaad naftaada disho soonka ujeedkiisu ma aha soo ma garanin halkan marka qaacida muhima usuuliya ka imaanayso qaacidadu waxay tahay dadkuna waa isku khaldaa alcibratu bicumuumi lafdi laa bikhusuusi sababaad maqashaa mar walba oo cibrada xugunku sababta kuma khaas ahee ee lafdiga caamnimadiisa unbaa la raacayaayo wixii sabab ku yimaado xugunna laga ratibo caamow noqona marka shaygaas ee sababta keliya un maanta dhan lama agjoogayo qaacidadaas waa goormo laakiin waxa weeyaan xukunkan haddii xukunkan sharcigu dejiyey lafdi caamow ku yimid laakiin sabab ayuu ayuu lahaa asalkiisii hore sababta keliya la agjoogayaa la dhihi maayo wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa waxay ku timid go' laga xaday safwaan ibnu umaya ayay ku timid ma waxaa laleeyahay marka go' ninkii xada keliya iyo kii safwaan laga xaday bis unbaa xukunkan uu ku saabsan yahay maya maxaa yeeley sharcigu wasfi buu ku xiray wasfigaasna wuxuu ugu xiray weliba lafdi caama oo waxaa weeyaan wasfi ayaa waxaa la geliyey al wasaariqu wasaariqatu tuug kasta a soo gelaya marka masaladaa masalo waxaa kaloo iyadana mas'alo kale noqonayso lafdigii caamka ku yimid haddii la og yahay qaraa-in lafdigii caamka ku yimid haddii la og yahay waxyaabo adigoo ku tusiyo qaraa-in ku tusiso yacnii lafdigan inaan caam markii horeba looga jeedin hadde taasoo kale marka waxaa weeyaan cumuumkii ma ku soconaya takhsiisinaya qaraa-intaasaa lagu takhsiisinaya qaraa-inta ayaa lagu takhsiisinaya soo ma garanin marka labada masa labada qaacida kala gaar ah nacam oo waxaa weeyaan lafdigan waa caam laakiin waxaa qaraa-in baa meeshan taal ku tusaysa inaan cumuumba loo jeedinba qaraa-inta marka waa lagu camal falayaa taas halkan marka taas oo kale waay maxaa yeele waxa uu yidhi kaana rasuulullahi sala allahu alayh waali wasalam fii safarin fara-aa zixaaman bau arka ciriiri wa rajulan bau arka qad dullila calayhi la harinaayo waxaan o dhan waa qaraa-in waay fa qaala maa hada kan waa maxamir qaaluu saa'imun bay yidhaahdeen qaala laysa min albiri khayrka ka mid ma aha asiyaamu fi safar maxaa yeele khayrka ka mid maaha ninku musaafir isagoo inuu saa ugu dhibtoodo oo uu soomo khayrka ka mid ma aha qaraa-inta marka laysa min albiri asiyaamu fi safar loogama jeedo cumuum ma looga jeedo s halkii horeba loogama jeedin marka cumuumkani waa la takhsiisinaya waxaa lagu khaas yeelayaa qof allaale oo yacni noocaasoo kale wasf sidaanoo kale laga helo oo soonka ku dhibaato muto ayaa loo jeedaa sidaa baa la dhahay nacam waana sida bukhaari ou yani baabeysanayo amarka arrinkaa marka arrin muhima weeyaan qeybtan marka qeybta xaggaasay soo gelaysaa marka wa fii lafdin limuslimin lafdi muslim usugnaaday dhexdiisa kusugnaaday saxiix muslimka wuxuu leeyahay calaykum biruksat illaahi calaykum war ogaada oo laazimo qabsada biruksat illahi ilahi ruksadiisa allatii taas oo rakhasa lakum alla uu idiin rugseeyey waxaa laga qaadanaya halkan marka ruksada in lagu dhagaa ee la qabsadaa hadday dani keen dani keento xaajada ay keento inay sunno ay tahay ruksada in laga tagaana ma bannaano oo looga tago calaa sabiili altashdiidi waltanaduci waaltacamuq ruksadii in looga tago adoo is ad adkaynayo diinta ku ad adkaa oo isdhahaayo ruksadii inaad u nacdo ma bannaana taa iyadaa nacam laakiin qofka haddii ruksa iyo casiima is ag taallo ruksadii waa heli karaa sharcigii waa siiyey hadduu iska daayo ruksadii oo casiimadii iska qaato hadda sida yacni soonkii safarka inuu ku soomo waa leeyahay haddaan ku dhibtoonaynin ruksadiina waa waa inuu iska afuro hatuu inta ruksadii iska daayo ou soomo isagoon ka wadin inuu ruksada ku madax adkaado tashdiid iyo tanaduc cibaadada uu ku sameeya haddaanu ka wadin waa yeeli karaa nacam axaadiid badanna ruksada ilaahay in la qaatay baraarujinaysaa ayb mararka qaarna ruksada qaadashadeeda waajibay noqonaysaa hadday nafta ku tegayso kale sida hadda xadiidkan tiisi oo kale amase meytada waa baahan tahay bakti keliya unbaad haysaa haddaa tiraa maya anu bakti intaan cuni laha aan iska dhinto ma banaana wacan anas bni malikin radia allahu canhu qaala waxau yihi kunaa maca nabiyi sala allahu alayh wali wasalam nabigaan la soconay fi safari safar fa mina asaa'imu baa naga mid ahaa wa mina almufdiru baa naga mid ahaa ku afuran qaala waxau yihi fanazalnaa manzilan meel baan degnay fii yowmin maalin xaarin kulayl badan wa akarunaa badankeenna wa akarunaa badankeenna dillan wa akharunaa ka noogu badnaan badan dillan xagga hooska saaxibulkisaa-i go-a midka u saaxiibkaa uu yahay oo go-iisa wuxuu ka dhiganaya dallad camal ah wa minaa waxaa naga mid ah man baa naga mid ah yataqi dhowrsanayo ashamsa qoraxda iskaga dhowrayay biyadihi gacantiisa yani kulaylka sida u daran yahay iyo xaalkoodu sidau ahaa yani mid gacanta saa qoraxda iskaga dhigaya nacam wax badan kama celinaysa dabcan qaala waxau yidhi fasaqata asuwaamu kuwii soomay way dhaceen u yidhi dhul waa dhaceen waa dhaceen macnaha wuxuu ka wadaa waa iska fariisteen weeyaan shaqo badan ma samayn karin wa qaama almufdiruuna kuwii afurnaana waa kaceen fadarabuu waxay dhiseen oy sameeyeen alabniyata dhismayaalkii tendhooyinkii bay dhiseen wasaqow waxay waraabiyeen alrikaaba gaadiidkii bay waraabiyeen faqaala rasuululahi sal ly slam rasuulku waxau yidhi dahaba almufdiruuna kuwii afuray way la tageen alyowma maanta biljri bay la tageen maxaa yeeley waxyaabo kale ayagu qabteen soo ma garan waxyaabo kaleoo masaalix caam oo mutacadi a bay qabteen ninkii soomayna tiisa unba wax u samaystay asaga walidalika mararka qaar cibaadaadka mutacadiyada ah cibaadada mutacadiyada ee midda qaasirada ah mutacadiyadaha sida haalibkaa fadli badan marmar waa dhici kartaa qaasiradu ay fadli badnaatay laftirkeeda xadiidka waxaan ka qaadanayaa marka hadday masaalixdu iscaariddo masaalixdu hadday iska hor timaado midda ugu say u kala muhiimsan yihiin baa loo kala hormariyaa maxaa yeele hadda in la soomaa soonku waa maslaxo in dadkii loo dhiso ile safar baa lagu jiraa jihaad baa lagu jiraa in loo dhiso teendhooyinkii iyo guryihii iyo gaadiidkii la waraabiyo iyo lagu lagu soconayo masaalix baa iyadana ku jirto labada maslaxo marka maslaxada waxaa muhiimsanaatay mutacadiyada ee kale midda soonka waa laga muhiimsanaaday ila soonka ruksaa loo haystaa mar kale waa la iska soomi karaa ma ogtahay laakiin kan mar kale lama dhisi karo maxaa yeele haddaa loo baahan yahay baahadiis waa taagan tahay marka masaalixda hadda idaa tacaaradat ilmasaalixu qudima wlaaha fa wlaaha qudima awlaaha wa aqwaaha si ay u kala xoog badan yahin u kala muhiimsan yihin baa loo kala hormarinaya naam ajrigana hadda waxaa loo jeedaa yacni afcaasha ay sameeyeen bay ku muteen dahaba almufdiruuna alyawma biljri bay la tageen wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tihi kaana kaana yakuunu calaya asawmu kaana wuxuu ahaa yakuunu calaya dusheeda inuu ahaanayo alsawmu soon inuu ahaanayo dusheeda min ramadaana ramadaan ah yani waxaa weyaan qaalat kaana kownu sawmi min ramadaana calaya saa weyan kaana wuxuu ahaa yakuunu inuu ahaanayo caleyhi aniga dushayda asawmu asawmu soon ayaa ahaanayay min ramadaana ramadaan ah xaggiisa famaa astadiicu ma aanan awoodeynin an aqdiya inaan qalleeyo ilaa fii shacbaana shacbaan mooyaane shacbaan unbaan qallayn jirin soon baa ramadaan laygu yeelanayaa ma ma qallayn jirin ilaa shacbaan un riwaaya waxay leedahay marka sababta ay saa u yeelaysay waxay ahayd nebiga shaqadiisay haysay sala allahu calayh wali wasalam xadiidkan marka waxaa laga qaatay in ramadaanka qadihiisa muwasac inuu yahay oo waqtigiisa uu ballaaran yahay oo yacnii qadadii in deg deg loo qadayaa waajib inaynan ahayn laakiin saasay dimadu beri ku noqonaysaa in layska boobsiyaa fiican ilaa qofka waqti uu dhimanaya ma garanaya laakiin caaisha muhiimad kaley haysay halkan waxaa kaloo laga daliishan karaa iyadoo soon qalla a lagugu leeyahay soon sunnaa ma soomi kartaa culamada qaarkood waxay dhahaan haa maxaa yeele waxaa mustaxiila caaisha radia allahu canha inay soonkii qallada inay shacbaan soomi jirtay hadda iyadaaba sheegtayba waxaa mustaxiila marka nebigii iyadoo xaaskiisii ah soonkii sunnada ahaa ee weliba maalmihii soonku uu sunnadu ahaan jiray ee yowmu carafoo kale iyo yowmu cashuuraa iyo kale iyo inaynan soomi jirin iyada nebigiina ay xaaskiisii tahay waawaa sidaas yani ma soo degdegayso yani saasoo kale ma soo degdegaysa marka soonkaa sunnadana inay soomi jirtaa laga qaadanaya marka nam saasay dhahayaan halkan marka haddii marka soonku qofku uunan gudin qadihi oo soon kale kusoo gaara ka waran qadihi ma ma gudin soon kalea kusoo gaari see la yeelaya markaasoo kale waxay leeyihiin culimmada asxaabtana laga wariyey qaar asxaabta ka mid a in itcaamna maalmihiina inuu soo qalleeyo maalin kastaana itcaam inuu bixiyo ayaa laga rabaa mathalan toban beri baa lagu lahaa ramadaankii kalea kusoo galay ramadaankii kale markuu kusoo galay waa baxay ramadaankii markuu dhamaaday shawaaloo kale uu rabaa inuu qalleeyo ramadaankii kale wixii ka tegey muxuu samaynayaa marka wuxuu samaynaya toban miskiinna waa quudinayaa tobankii maalmoodna waa laga rabaa bukhaari isaguo arrintaa waa diidayaayo wuxuu leeyahay ilaahay soon unbuu sheegay itcaam ma sheegin buu dhahay itcaam ma sheegin soon keliya unbuu sheegay allah subxaana watacaala faciddatun min ayaamin ukhar buu yidhi bes laakiin ibnu xajar wuxuu leeyahay maadaama saxaabada qaarkood ay ka sugnaatay wax ku khilaafay oo saxaabadii kamidana aan la haynin arrintaa waa xoog badan tahay marka nacam arrintaa iyadaa way xoog badnaanaysaa waxaa kaloo iyadana meelaha looga hadlayaa qofka haweenta murdic markay tahay wax nuujinayso iyo markay xaamil tahay maxaa laga rabaa iyada hadday ka tagto soonkii sidee bay yeelaysaa laba qowl baa ku jirta inay fidye iska bixiso wax qallaana aan lagu lahayn waana sida ibnu cumar iyo ibnu cabaas ay iftoodeen walaa mukhaalifa lahuma wax ku khilaafayna ma jiraan oo saxaabada ka mid a yacni taabiciintii waxaa laga hayaa iyagu aqwaal ay leeyihiin mariid unbaa looga qiyaasanayaa nacam marka qallaa laga rabaa iyada qallaa laga rabaa qaar tafsiil kale sii geliyana way jiraan odayga waa yeelka islaanta waa yeelka iyadu waxa iyagu fidya ay bixinayaan walaa qadaa calayhima iyo qofka mariidka ee aan laga rajo qabin inuu jirada ka bogsoodo kuwa iyaguna waa saas axkaamtooda wacan caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaala rasuulku waxau yihi man maata qofkii dhinto walxaal caleyhi dushiisu siyaamun soon uu yahay saama canhu waxaa ka soomayo xaggiisa waliyuhu weligiisa ha ka soomayo wa akhrajahu abu daawuuda xadiidka abu daawuudna waa soo saaray wa qaala waxa uu yidhi haadaa kani fi nadri soonka nadarkaa weeyaan wahuwa qowlu axmed bni xambal waana qowlka imaam axmed xadiidkan waxaa laga qaadanayaa soonka in niyaabo ou galo cibaadaadku saddexaa loo qaybiyaa cibaadatun maaliyatun cibaadatun badaniyatun maxdatun wa cibaadatun badaniyatun maaliyatun saddexdaasaa loo qaybiyaa cibaadadu hadday maali maxdiya ay tahay sida zake oo kale waa la yskaga naa-ib noqon karaa oo intaad qof lacag u dhiibto hor lacagtan qaade niyo iga soo bixi zakadii waa dhihi kartaa hadday cibaadadu cibaada badaniya maxda ay tahayna layskagama naa-ib noqdo wakaala ma gasho hadday cibaadadu tahay cibaadatun badaniya maaliya labada ka dhexaysa sida xajka oo kalena niyaaba inay meelaha qaar ka gasho aa dhici kartaa meelaha qaarna aynan ka gelin soma kasin saddexdaasaa loo qaybiyaa halkan marka soonku cibaada badaniya waayo cibaada badaniya weeyaan asalku wuxuu ahaa niyaabo inuunan gelin laysaga naa-ib noqon karin walidaalika imaamu shaafici qowlkiisa jadiidkaa wuxuu leeyahay layskama soomi karo qaacidadaas u qaatay laakiin haddii qaacidadii xadiid soo arooray cagsigeeda xadiid ku yimid xadiidkaa la qaadanaya qaacidadii marka xadiidkanuna mustahna u noqona soonka marka waa laga soo reebaya wixii qaacidada galay ayaa laga soo reebaya soo ma garan qowlulqadiimka imaamu shaaficina waxaa weeyaan in laga soomi karo kaasaana raajixa min xaysu daliil marka waayahay xadiidku laakiin nadar ma soonkan marka weliga laga soo qofka yani laga soomayaa ma nadar waa keliya lagu xiray sida abu daawuud uu sheegaayo imaam axmedna ku tegay mase waa caam siyaaqa xadi siyaaqa xadiidka uu ku socdo waa caam man maata wa calayhi siyaamun saama canhu waliyuhu nacam waa caam oo maxaa yeele riwaayaatku waxay ku yimaadeen yani qofkii nacam waa jiraa marka xadiid isaga ku yimid soon nadar ah qofkii lagu leeyahay in laga soomi karo laakiin taasoo kale waxaa la yidhahdaa dikru bacdi afraadi alcumuum cumuumka qeybihii soo gelayay qeyb ka mid a haddii la sheego macnaheedu ma aha yacni kuwii kale inay meesha ka baxayaan oo yacni qaabka noocaasoo kale waxba laguma takhsiisiyo ama waxba laguma qeydo mafhuumka noocaas waxba laguma takhsiisiyo mafhuumulaqabaa la yidhaahdaa waana adcafu lmafaahiim nacam walidaalika marka nacam ayb waxyaaba marka takhsiis wax keenaya arrintaa iyadaa marka ma aha tan kale xadiidka soo socdana waa ku arki doonaa in takhsiis nadarka keliya aan lagu gaaryeelaynin kan dambaan ku arki doonaa laakiin saniicu ibni cabaas iyo caa-isha iyo ayaa waxaa laga hayaa waxay samayn jireen qofka ramadaanka oo ka tagana oo qofkii ramadaanka yacni iyadoo qallan lagu leeyahay dhinto fidyay ka bixin jireen saniicaas marka culamada qaar baa marka imaam axmed wuxuu u daliishanayaa marka inay kala duwan tahay sawmu ramadaan iyo sawmu nadriga inay kala duwan yihiin oo kan ramadaan fidya unbaa laga bixinaa qofkii hadduu dhinto isagoo aan soonkii haleelin oon soomin ka kale laakiin isaga waxaa weeyaan nadarka waa laga soomayaa waaya saama canhu waliyuhu iyadana marka ujeedadu ma aha yacni waajib bay ku tahay ma aha ulajeedku oo weligu waajibay ku tahay inuu ka soomaa waajibkuma aha waa un mustaxab bay noqonaysaa abuu maxamed aljuwayni laakiin isaga wuxuu dhahaa maya siiqadan saama canhu waliyuhu waa siiqatu khabar waaye siiqo khabarna waxaa weeyaan waa dhici kartaa siiqatulkhabar inay ku inay ku timaado amar oo la yiraahdo marka yani waa khabarun bimacna alamri waa dhici karta marka khabarun bimacna alamri weeyaan saama canhu waliyuhu amarkuna asal wujuub baa u ahayd marka haddii la yidhahdo sida ifcal oo kale wujuub oo u tusaa khabarun bimacna alamrigana waxaa laga qaadanaya inay waajib ku noqonaysa saasuu dhahayaana saama canhu weliyuhu weligiisa ka soomo marka weliga ajnabi ma ka soomi karaa marka qof aan weligiisi ahayn oo dhaxalkiisiiba aan lahayn hadduu ka soomo ma ka ansaxaysaa maya waxaynan uga ansaxaynin awalba xadiidkan qaacido guudaa laga soo reebay acmaasha badaniyada awalba layskama samayn jirin xadiidkan marka waa laga soo reebay oo isagiibaa marka gaar loosoo soocay mar haddii gaar loo soo soocay in qiyaas lagasii lagasii laga sii yani qiyaasto oo la yidhaha weliga iyo ajnabiga layskaga qiyaas qaadana haddana farac lasii aada maya awalow ciriiri ku jire wixii awal ciriiri ku jirana ciriirigooda unbay ku jirayaan wixii nas ka saara mooyaane nacam ibnu xajar iyo ibnu daqiiq ilciid saasay dhahayaan waaya wacan cabdillahi bni cabaasin radia allahu canhuma qaal jaءa rajulu ila nabiyi sala allahu alayh wali wasalam nin baa nabiga u yimid faqaala waxau yihi yaa rasuula allah rasuulka ilaahi in ummii hooyaday maatad way dhimatay wacalayhaa sawmu shahrin bil soonkeed iyadoo lagu leeyahay wa calayhaa siyaamu shahrin bil soonkeed iyadoo lagu leeyahay ayay dhimatay afa aqdiihi maka gudaa canhaa xaggeeda qaala waxa uu yidhi low kaana calaa ummika hooyadaa dusheeda hadduu ahaan lahaa daynun dayn a kunta miyaa ma ahaan lahayd qaadiyahu kii ka gudaa canhaa xaggeeda qaala nacan buu yidhi hah qaala nabigu wuxuu yihi fadaynullahi alla dankiisa axaqu xaqnimo badan an yuqdaa in la gudo xadiidkan marka wuxuu daliil u yahay sawmkii laga soomayey qofka in uunan gaar ku ahayn nadar maxaa yeeley ninkani wuxuu yihi wacalayhaa sawmu shahrin buu yidhi nadar ma sheegin su-aal ahaan buuna nebiga u weydiiyey su-aal ahaan ayuu nebiga u weydiiyey sala allahu caleyh waali wasalam nebigana istifsaal ma weydiinin oo ma dhihin war masoonkan nadar miyuu ahaa mase waajibkii ramadaan buu ahaa ma dhihin rasuulka sal ly slam qaacidadii imaamu shaafici baa imaanayso marka tarku listifsaali can qadaaya alaxwaali maca qiyaami lixtimaali yunazalu manzilat alcumuumi fi laqwaal nebigu haddii uu ka tago waxaan inuu tafsiil weydiiyo suurtagalna ay tahay ixtimaalna ay dhici karto tafsiilku nebiguna uu ka tago weydiinta arrintaa uu ka tago tafsiil uu ka tago waxaa la dejinayaa manzilat alcumuum caamnimaa lagu dareerinaya marka hadda ninkaan nebiga su-aalo weydiiyo hooyadaybaa dhimatay buu yidhi soonna waa lagu lahaa soonku nadar u noqon karaa waajib ramadaanka u noqon karaa maca daalika rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ma dhihin kii nadarka miyaa maka istifsaal su-aal kale ma ku celinin waxaa laga qaadanaya marka soon walba oo waajiba inuu caam ku noqonayo kii nadarka iyo kii kaleba wej kalena meesha marka waa jiraayo deyn baa lagu shabahay soonki deyntuna waa waajib ma ogtahay deyntuna waa waajib nadarkana waa ku dhici kartaa soonka ramadaankana waa ku dhici kartaa ila kan ramadaankaba waa lagugu leeyahay nadarkana adaa isku laazimiyo waa lagugu leeyahay waajibbo saa ku noqday afa aqdiihi maka gudaa canhaa xaggeeda qaala low kaana calaa ummika hooyadaa dusheeda daynun hadduu ahaan lahaa kunta qaadahu canhaa maka gudi lahayd waxaa laga qaadanaya qiyaasku inuu saaiq yahay marka daahiriyada ayuu radin ku yahay xadiidka daahiriyada wax qiyaas layra axkaamta laguma dhisi karay leeyihiin qiyaaskay inkirayaan kanaa daliil baa marka waa kaa nabiga xukunkiisa qiyaas buu ayuu ayuu la yimid qiyaaskuna marka waa badan yahay nabiga sala allahu alayh wali wasalama oo dadka wax ku tusaaleeyo qiyaaska marka madmuumka waa midka laceeboo la ceebeynaya waa midka aan qawaaciddii dawaabidii qiyaaska iyo arkaantiisii aanay u dhammaystirnayn qaala nacam buu yidhi haa fa daynullahi alla daynkiisa ayaa axaqu ku xaqnimo badan an yuqdaa in la gudo halkanna waxaa laga qaadanayaa marka hadday iska hor yimaadaan deyn alle iyo deyn bani aadam deynta alle in la horumarinayo say ku dhici kartaa nin baa maalan dhintay deyn baa lagu leeyahay zakana waa ku waajibtay zakana way ku waajibtay dadna deyn bay ku leeyihiin yaa la hormarinayaa marka zakadaa la hormarinayaa nacam haddii marka ka waran ay wax usoo hari waayaan ninkii haddii deyntii zakadii laga bixiyo hadday wax soo hari waayaan ama xaqiisii deynta ay yaraato ka waran wax ka yaraadaan xadiidkan waxaa laga qaadanayaa mar walba midda alla un in la dhamaystiraayo ta kalena sidii kale loo dhamaystiri kara in loo gudaayo oo labada xaq la hormarinaayo deynka deynka alla subxaana watacaala tan marka waxaa la yidhaha qiyaasul owlana waa la dhahaa qiyaasul owla maxaa yeeley deyn bani aadan iyo deyn alle waa kala owleysan yihiin deynta allah owleysan wa fii riwaayatin jaaءat imra'atun haweeney baa timid ilaa rasuulillahi bay u timid sala allahu alayh ali wasalam faqaalat waxay tihi yaa rasuula allah ina ummii hooyaday maatad way dhimatay wa calayha sawmu nadrin iyadoo soom nadara lagu leeyahay waa qadyad kale waa tanfiir marka afa asuumu canhaa ma ka soomaa faqaala waxau yidhi ara-ayti bal ii sheeg low kaana calaa ummiki daynun hooyadaa dayn haddii dusheeda uu ahaan lahaa faqadaytiihi markaa ma ka gudi lahayd akaana dalika yu-addi canha oo aad ka guddo dhe faqadaytihi aad ka guddo akaana dalika kaa ma ahaan lahaa yu-addi canha mid iyada ka gudaya xaggeeda faqaalat nacan bay tiri haah qaala waxa uu yidhi fasuumii can ummiki hooyadaa ka soon uu yidhi haddaba marka xadiidkan ma la dhihi karo waxaa loo daliishanayaa soonka laga soomaayo waalidka ama yacni qofka weliga ku isu tihiin inuu nadar ahaadaa shardi a lama dhihi karo kii horaa caam ahay kanaa lagu takhsiisinaya lama dhihi karo sababtoo a takhsiis halkan kama muuqdo waa bacdu afra dikru bacdi afraadi alcumuum cumuumkii afraaddiisii mid ka mid oo la sheegay mooyaan wacan sahl bni sacdin isaacidiyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalama qaala waxau yihi laa yazaalu naasu dadka ka suuli maayaan bikhayrin inay ku sugan yihiin maa cajaluu tay dadejinayaan alfitra afurka wa aqaruu ay dibdhigayaan assuxuura suxuurta marka dadkii khayr ka suuli maayaan intay afurka hormarinayaan oo waa marka waqtigiisa la hubsado waa qoraxdu ay dhacdo oo aan markaa dib inaan loo dhigin afurkii marka khayrku waa maxay sunnaday ku taagan yihiin waa sunnadu hadday ku taagan yihiinna dadku khayr kaba suuli maayaanba xadiid kale wuxuu dhahayaa yacni laa yazaalu diinu daahiran diinku inuu daahir yahay oo sarreeyo muuqdo ka suuli maayo intaad afurka dadejinaysaan sheikhulislaam ibnu taymiya meesha wuxuu kasoo qaataa marka mar haddii diinta xoogeysigeeda iyo muuqashadeedaba ay ku xiran tahay ee lagu xiray yacni afurkoo la dedejiyo ay ka mid tahay waxyaabaha lagu xiray afurkoo la dedejiyana lagu khilaafaayo yahuudda ahlu kitaabka lagu khilaafaayo idan marka nebiga waxa loo soo bixiyeyna ay tahay in diintu ay muuqato huwa aladii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alxaqi liyudhirahu cala diini kullihi waxaa laga qaadanaya in gaalada la khilaafaa wanaag in lagu gaaraba oo diintuna ay ku muuqanayso diintuna ay ku saramarayso kuna muuqanayso inay taha laga qaadanaya buu yiri naam saasuu soo u dhiraandhiriya iqtidaau siraati lmustaqiimka waaqaruu ay dib dhigaan asuxuura suxuurtii ay dib dhigaan khayr ka zuuli maayaan inay sunno iyo khayr un ku sugan yihiin haddii laga taga marka maxaa dhacay barakadaa yaraanaysa ibnu xajar walidaalika wuxuu yidhi dadkii hadda wuxuu yidhi afurkiina waa daahinayaanu yidhi suxuurtiina waa soo hormarinayaanu yidhi walidaalika qalla fii zamanin qallat fii zamanina albarakatu buu yidhi waqtigeeni barakadii baa ka yaraatay buu yidhi nacam sunnadaa laga tegay darteed zamankan maxaa umalaynaa wacan cumar bni lkhadaab radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yidhi idaa aqbala alleylu habeenka hadduu soo jee hadduu qaabilo uu soo jeesto min haahunaa halkan uu ka soo jeesto wa adbara nahaaru maalintiina ay daba jeediso min haahunaa halkan ay ka daba jeediso waa raadhac waaye faqad afdara saaimu saaimkii waa soomay faqad afdara waa afuray asaaimu saaimkii kii soomanaa waa afuray laba macnaa ku jiro faqad afdara saaimu macno waxaa weeyaan yacni qofkii yacni mar haddii maalintii ay baxdo habeenkiina uu soo galo soo qaabilo dee waqtigii afurkii waa la gaaray waay laba macno labaadna waa ku jiraayo faqad afdara saa'imu xataa hadduu ismadax adkaysiiyo ee uu soonkii sii wato xukman afurkii waawaa furan yahay nacam qofkaas xukman ila ilaahay uma soonne moogtahay markaas labadaas macnay culimadu ku sheegaan ida aqbala alleylu habeenka hadduu soo qaabilo min haahunaa halkan uu kasoo qaabilo waadbara nahaaru min haahunaa uukasoo uu ka daba jeediyo faqad afdara saa'imu saa'imkii waa afuray wa can cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma qaala nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu reebay can ilwisaali buu reebay xiriirinta soonka la xiriiriyo dhowr maalmood la isku xiriiriyo laba maalin iyo ka badan qaaluu waxay yidhahdeen inaka adigu tuwaasilu waad xiriirinaysaa qaala waxau yidhi inii anigu lastu ma ahi ka hay-atikum hay-adiinoo kale sidiinoo kale ma ahi inii anigu ucamu waa la iquudinaya wa usqaa waa la iwaraabinaya warawaahu abuu hurayrata wacaaishatu wa anas bnu malikin radia allahu canhum walimuslimin can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu faayukum inii araada doono an yuwaasila inuu xiriiriyo falyuwaasil ha xiriiriyo ila saxari ilaa iyo waqti saxarka ninkii xiriirinaya ilaa iyo waqti saxarka ha xiriiriyo ilaa yani suxuurta yani waqtiga suxuurta haddii la gaaro ha suxuurto waxaa cuno xadiidkan marka wisaalka ayuu nebigu reebay sala allahu alayh waali wasalama wisaalkuna waxaa weeyaan marka in aan qofku aanu afurin waxna cunin maalinka dambe uu ku xiriiriyo nebiga waa ka reebay walidaalika xoogaha waa waa asxaabtu markii hore waa kari waayeen nebigu dhowr maalmood buu isugu xiriiriyey marka markaasaa qorax bishii waxaa dhalatay shawaal markaasuu wuxuu yidhi haddownan bishu aynan dhala lahayn waa idinkusii wadi lahaa yiri kal munakili lahum sidii qof bajinaayo kale iga cabsiinayo waxaa kaloo laga qaadanaya xadiidka nebigu inuu wisaalku isaga khaas u ahaay axkaamta uu nagaga duwan yahay ina inay tahay takhsiiska laakiin asalka nebiga ficilkiisu waxaa weeyaan in uu ku dayasho inuu yahay maxaa yeele nebigu markay asxaabta ku yidhaha innaka tuwaasilu adigu waad xiriirisaa markay dheheen yacnii adaan kugu dayanaynaa waayo macnaheedu ficilkaagan ku dayanaynaa markaasuu u sheegay kan inuunan ka mid ahayn kuwa loogaga dayanayo oo isaga khaaska in isaga khaas uu u yahay inii udcamu wa usqaa maxaa laga wadaa marka waa la iquudiyaa waa la iwaraabiyaa bacdi culamaa baa waxay dhahaan jannadaa raashin layga keenaa iyo cunto iyo iyo cabitaan ee kaas macnihii waxauba diidayaa soonka soo maaha macnihii soonka uu diidayaa kaas waa la diiday marka macnaha ugu sawaabsan waxaa weeyaan inii udcamu wa usqaa waxaa weeyaan aniga munaajaadka aan rabbi la faqaayo iyo macaarifta aan helaayo iyo alla xaggiisa aan ka helaayo markaan soomanahay yaa waxay ruuxdeydii awood gelinaysaa yacni awooddaas uu ku muqaabalay kara waxaan waana sida ibnulqayim uu ku macneeyey ibnu xajarna uu raalli ka noqday oo kaga raalli noqday wey naam fatxulbaariya marka cunto xaqiiqi oo nebiga la siinayo cunaayo ma aan taa soonkay ka hor imaan lahayd cunto ruuxi ah waa cuntada la sheegaayo soo ma garan innii udcamu wa usqaa marka macnahaasaa laga wadaa ibnu xibbaan isaga meel alba kasii qaatay wuxuu yidhi waxaa laga qaadanayaa mar haddii nebigu mar walba la quudiyo la la la la waraabiyo waxaa laga qaadanayaa axaadiidta waxaa marka yacni axaadiidta wuxuu leeyahay nebigu inuu baahday ee caloosha dhagax ku xirtay axaadiid markaas sixadeedu wax ku jiraan waa yidhi nacam maxaa yaele kanaa ka hor imaanaya yidhi nacam soo ma garan meel kaloo la aaday marka waana taas saxiix ma aha nacam maxaa yaele axaadiid saxiixo thaabit oo nebiga ka sugnaatay inuu caloosha dhagax ku xirtay badan baa jirta nacam kanina ma tilmaamayo yacni nebigu ma baahdo xadiidkan ma dhahayo sidaas nacam soo ma garan marka ibnu xibbaan ta'wiilaad marka wuxuu leeyahay aada gariib u ah nacam fii saxiixihi kitaabkiisa yacni alanwaac ataqaasiim saxiix ibnu xibbaanna la yidhaahdo ta'wiilaad hariib ah buu leeyahay walidaalika imaamu dahabi waa sheega ta'wiilaadkaas hariibka ah inuu leeyahay culimmaduna waa tilmaamaan walimuslimi can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu faayukum araada an yuwaasila qofkii doono inuu midkiin kii doono inuu xiriiriyo falyuwaasil ila saxari ilaa waqti saxarkaa xiriiriyo baabu afdali siyaami wagayrihi soomkan ugu fadliga badan iyo heyrkii caddayntiisiiba u baab yahay can cabdillaahi bni camr bni alcaas radia allahu canhuma qaala waxau yihi ukhbira rasuulu llahi sala allahu aleyh waali wasalam rasuulka waxaa loo sheegay anii aquulu inaan dhahayo aniga wallaahi baan ku dhaartay la asuumana nahaara maalintii soome oo some walaa aquumana leyla habeenkii istaagay oo istaagay maa cishtu inta aan noolahay faqaala rasuulullahi sala allahu aleyh ali wasalam nabigu waxau yidhi anta aladii adiga miyaa midka qulta tiri daalika kaagaas faqultu lahu waxaan ku yidhi qad qultuhu waan idhi biabii anta wa ummii hooyaday baa mid lagu furtaa tahay hooyaday aabahaye aabahay iyo hooyaday waxaa laga qaadanaya marka nebiga inuu dadka wax ka hubsa jiray waxbaa nebiga looga soo sheegay markaasuu yidhi war ninka sidaa dhahaya ma adigaa intuunanba kuba degdeginba oo usa wax dhihin meelo badanna waa kusoo marnay faqultu lahu waxaan ku idhi buu yidhi faqultu lahu waxaan ku idhi faqultu lahu faqultu lahu waxaan ku idhi markaa faqultu lahu waxaan ku idhi qad qultuhu waan idhi haa sidaa waan idhi biabii anta wa ummii hooyaday iyo aabahay mid lagu furtaa tahay faqaala waxa uu yidhi fa innaka adigu laa tastadiicu ma awoodeysid daalika kaagaas adugu waxaagaas ma awoodeyside fasum sidaa iska daaya fasum soon wa afdir afur wa qum istaag wa nam seexo wa sum soon min ashahri bisha halaathata ayaamin saddex maalmood ka soon fa ina alxasanata xasanadu bicashiri amhaalihaa toban laabkeeday ahaatay toban laabkeeda ayay ahaatay ayb wadalika kaagaasna milu siyaami dahri zamanka soonkiisa oo kale uu la mid yahay xagga ajarka halkan marka wuxuu leeyahay nabiga wuxuu yihi sal ly slam ma awoodeysid sababtoo ah de waa duqoobaysaa awooddan ma lahaanaysid mar walba sida daa walidaalika markii dambena cabdullaahi soonku markuu iska badiyey markii dambe uu duqoobay waa awoodi waayey markaasuu dhihi jiray laytanii qabiltu ruksata rasuuliillah alla ruksada rasuulka maxaan u aqbali waaye weliba waa midka yacni nebigu u xadeeyey ayuu markii dambe markii ugu dambe xataa oo awoodiisu yarays ka yaraatay midkii marka yani kii ugu dambeeyey wayna ayib marka waxa uu yidhi waqum istaag wanam seexo niyo hurud oo qiyaamkii iyo marka hurdadii inaad qiyaamu leylna samayso hurdana la ima wasum min ashahri halaathata ayaamin kasoon bisha fa ina alxasanata xasanadu bicashri amhaaliha weeyaan saddex maalmood haddaad ka soonto soddon maalmood weeyaan waana sanadka o dhan marka wadalika midlu siyaami dahri sanadka oo dhan soonkiisa oo kale weeyaan hadda soomu dahri waa layska reebay maxaa hadda loo dhahayaa marka yacni soonka saddex maalmood bishii ka soonto xagga ajriga wuxuu u dhigmaa sanadka oo dhan soonkeeda sanadka dhan in la soomaa soo laiskuma diidin ajrigeeda maxaa loogu shabahayaa marka xaggan tashbiihu marka wuxuu u dhacayaa waxaa weeyaan haddii sanadka dhan in la soomaa ee yacni la ogolaan lahaa ajrigii laga heli lahaabaa kanaad ka helaysaa qultu waxaan idhi fa innii anigu udiiqu waan awoodaya afdala min dalika intaa wax ka fadli badan oo ka dheeraad badan qaala waxau yidhi fasum yowman maalin soon wa aftir yowmayni laba maalmoodna afur qultu waxaan idhi udiiqu afdala min dalika aan awoodaa qaala fasum yowman maalin soon wa aftir yowman maalinna afur fadalika kaagaasi midlu siyaami daawuuda daawuud soonkiisii oo kale weeyaan wa huwa afdalu siyaami wahuwa isaguna afdalu siyaami soonkan ugu fadli badan weeyaan faqultu waxaan idhi inii udiiqu afdala min dalika aan awoodaa wax kaa ka dheeraadsan qaala laa afdala min dalika kaagaa wax ka dheer oo ka fadli badan oo ka dheeraadsan ma jiro marka siyaamu daawuud maalin soon maalinna afur waxaa laga qaadanayaa marka maalinna soon maalinna afur macnaha laga qaadanaya waxay tahay in maalaha qaarkood yacni nahyigu kusoo arooray calaa sabiili alifraad ugu soo arooray in la soomi karo haddii yacni sidaan qaabkan loo soomayo oo ninkii da siyaamu daawuud xadiidkaanan ku dhaqmaa ninka yidhaahdo jimcadana waa uga soo aadayaa soonka sabtina waa uga soo aadi karaa mararka qaar oo hadduu maanta masalan wuxuu soomay jimco sabtigii buu ka tegay axaduu soomay isniin buu ka tegay talaaduu soomay arbacuu ka tegay qamiis buu soomay jimcuu ka tegay sabti buu soomayaa nacam nebiguna ma dhihin sabti keliya ka reeb sabtiga ma dhihin walidaalika xadiidka soomu sabtiga reebaayo waxaad garanaysaa marka inuu yahay keligii in la soomo calaa sabiili ifraad in loo soomo ama calaa sabiili yani munaasabad la-aan loo soomo wa fii riwaayatin laa sooma soom ma ahaanin fawqa soomi akhii daawuud walaalkay daawuud soonkiisa ka koreeya shatra dahri zamanka nuskiis weeyaan sanadka nuskiis sum yowman maalin soon wa afdir yowman maalinna afur wacan cabdillahi bni camr bni caas radi allahu canhuma qaal qaala rasuulu llahi sal ly slam ina axaba siyaami soonkan ugu jacayl loogu jacayl badan yahay ilallahi alla agtiisa siyaamu daawuuda weeyaan wa axaba salaati salaata loogu jacayl badan yahay ilallahi alla agtiisana salaatu daawuuda weeyaan daawuud salaadiisa kaana yanaamu wuxuu ahaa inuu seexanayo nisfa leyli habeenka nuskiisa wayaquumu hulusahu habeenka huludkiisana waa istaagayey wayanaamu sudusahu lixmaalado meelna waa seexanayey wa kaana yasuumu yowman maalinna waa soomayey wayuftiru yowman maalinna waa afurayey marka afdalu siyaam waa kaas wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala waxau yihi owsaanii khaliilii wadaygaygaa ii dardaarmay sala allahu alayh waali wasalam bihalaati siyaamin buu ii dardaarmay bialaai siyaa bihalaain buu ii dardaarmay saddex buu ii dardaarmay siyaami halaaati ayaamin ka bedel siyaami halaaati ayaamin saddex maalmood soonkooda min kulli shahrin bil kasto maalmaha marka laga soomayaana waxaa fadli badan ayaamulbiidka saddex iyo tobanka afar iyo tobanka shan iyo tobanka yaa wanaagsan wa ragcatay duxaa duxada labadeeda ragco inay sunno tahay iyadana wa an laba ugu yar marka ilaa sideedna marka waa gaarayaan wa an uutira iyo inaan witri yeeyo oon witri tukado qabla an anaama intaanan seexanin witri witrigii wax ku tacalluqo waa soo marnay waxaa laga qaadanayaa bil walbaa saddex bilood soonkeeda fadli weyn inuu leeyahay oo nabiguna dadka ku booriyey wacan moxamed bni cabaad bni jacfarin qaal sa'altu jaabira bna cabdillahi baan su-aalay anaha nabiyu sala allahu alayh wali wasalam nebigu ma reebay can sawmi yowmi ljumcati maalinta jumcada soonkeeda ma reebay qaala nacam buu yidhi hah waa reebay wazaada muslimun muslim wuxuu ku daray warabbi lkacba kacbada rabbigeedaan ku dhaartaye kan kale aan ku darno wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaal samictu rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam an maqlay yaquul isagoo dhahayo laa yasuumanna axadukum midkiin yaanu soomin yowma aljumcati maalinta jumcada ilaa an yasuuma yowman qablahu maalin ka horteed ah inuu soomayo mooyaane aw yowman bacdahu ama maalin gadaasheed ah inuu soomayo mooyaane waxaa laga qaadanayaa marka maalinta xadiidkii hore jumcada nebigu waa reebay keligeed in la soomow reebay in laga wado axaadiista in laysku macneeyaa fiican jumcada keligeed in la soomow reebay amaa haddii maalin laga hormarinayo haddii laga dib marinayo waa bannaan tahay baa tilmaamay laa yasuumana axadukum yowma aljumcati ilaa waa waa laga reebay ilaa suuradan ilaa an yasuuma yowman qablahu waa qamiista aw yowman bacdahu ama maalin gadaasheed waa sabtiga waxaa kaloo laga qaadanayaa sabtiga in la soomi karo haddii jimcada lala xiriirinayo haddii jimcada lala xiriiriyo in lala soomi karo ayb taasaa laga qaadanaya marka jumcada sababta loo reebay waa maxay keligeed in la soomo waxaa loo reebay culimmadu dhahan waa ciid lusbuuc ciidna in la soomaa ma wanaagsana nacam soon lagu qaabilo waayahay qiyaam in lagu khaas yeelo jumcadana waa la reebay qiyaamuleyl lagu khaas yeelo waa la cibaado yacni inaad takhsiis adugu maalin mucayana inaad iskaga samaysato ma banaana walidalika bacd annaas oo iyaguna marka waxaa weeyaan habeenka jumcada soo gelaysa aan ictikaaf samaynaynaa iyo dhahayaan oo kale ama yacni habeenkaas ha lasoo ictikaafa iyo taas iyadu marka waxaa weeyaan sunnada nebiga ma ahan sala allahu alayh waali wasalam wacan abi cubaydata mawla bni ashar marka lamidna ma aha yacni loogama dhihi karo oo duruustaba waxaa la akriyaa saddex maalmood shan maalmood taa waxaa weeyaan nebigu sala allahu alayh waali wasalama mawcidada horta dadka waa u kala tooka tookay jiray si aynan dadka uga daalin tan kale waxaa weeyaan maalinta hadda muraad gaaroo laga leeyahay ma laha ee waxaa weeyaan dadka cilmiga qaadanayo in sida munaasab ku ah unbaa la ictibaariyey laakiin maalintan ayaan waxaan u khaas yeelay kaas iyo kaas oo maalin heblaayana ma la samay karo maalintaana sirtu ku jirtaa taas weeyaan waxaa khaladkaan ah tan kale marka waxaa haddii cilmi la baranayo waqtigii la doonaba hala barta laakiin in la yidhahdo ictikaaf waa cibaado waa ictikaafku marka inaad habeen ku takhsiisisaa ma aha adiga shaarico aanu ku takhsiisinin ayb wacan abi cubaydata mawla mawla bni ashar wasmuhu sacd bni cubayd baa magaciisa la yidhaahdaye qaala waxau yihi shahidtu lciida ciidaan xaadiray maca cumara bni lkhadaab baan la xaadiray radia allahu canhu faqaala waxau yihi haadaani labadan maalmood yowmaani laba maalin weeyaan nahaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam nebigu ou reebay can siyaamihimaa yowmu fitrikum min siyaamikum yani huwa isagu yowmu fitrikum weeyaan maalinta aad afuraysaan min siyaamikum aad ka afuraysaan walyowmu alaakharu maalinta kalena taakuluuna waxaad cunaysaan fiihi maalintaa min nusukikum udxiyada aada gowracaysaan gowriciinaad wax ka cunaysaan waxaa laga qaadanayaa marka imaamku ama yani khadiibku dadku inuu kala hadlo axkaamta markaas taagan ee sharciga inuu kala hadlo ciid bay ahayd axkaam ciiddi ku saabsan bau kala hadlay cumar ciid bay ahayd axkaam ciiddi ku saabsan bau kala hadlay waa maxay inaan ciidda la soomin hadday marka dhacdo marka waxaa laga qaadanaya xadiidkan inaan ciidda la soomi karinba haddii marka la soomo maxay noqonaysaa ma ansaxayo soonka sababtoo ah annahyu yaqtadi lfasaad nahyigu wuxuu keenayaa fasaad buu keenayaa weliba nahyigu haddii uu cibaadada ku dhex dhaco fasaad buu keenaa hadduu khaarijka ka yahayna inay cibaadada ansaxdaan la arkaa ee nahyigana gaarkiisa uu dembi u yeesho halkan laakiin waxaa weeyaan soonka maalintaa ayuu ku dhex dhacaa maalintuu ku dhacaa walidaalika maalintii lagaa reebay ma soomi kartid ayb xadiidkii jumcadana juwayriya laftirkeeda nebiga waa kii u yimid iyadoo sooman markaasuu yidhi maalin jumca shalay ma soontay maya tasuumiina qadan berri ma soomaysaa maya idan fa afdiri iska afur buu yidhi saddexdaa marka xadiid iyo axaadiid kaloo fara badanba waxay tusayaan marka calaa sabiili lifraad in jumcadana loo diiday sabtigana sidoo kale in loogu diiday iyadana calaa sabiili lifraad waana sida culummadu ay qabaan wax salafka kamida ee la garanayo hebel la dhihi karo ee laga soo naqliyeyna intaan ognahay ma jirto nacam ayb culummadii baxfisayna kama anan arkin nacam ayb qofkii sarka ka hayana marka waxaa weeyaan mutlaqan soomu sabti waa la diiday mutlaqan ilaa inuu fard yahay mooyaane mutlaqan waa loo diiday xadiidkaana sidaasay u fahmeen salafka ninkii dhahayana daliil baa laga rabaa nacam inuu salafka xaggoodii ka keeno ta kale waxaa weeyaan kitaabka iyo sunnada waxaa fiican in loo fahmo calaa fahmi salafi saalix nacam fahm aan salafkii aanay fahmin haddii la yidhaahdo yacnii waa la fahmay ama culimo ay ku ijtihaado maaha in lagu raaco marka nacam ta kale labada daliil in lagu camal falaa waxay ka fiican yihiin in midkood la ilqeeyo yacni baabu tacaarud in la aada maaha iyadoo adilada la jamcin karo halkan marka nahyiga soomu sabti in la soomaa iyo iyo kan iyo axaadiidtan waa la jamcin karaa kanna waa waa sifo wasfi gaara waayo waa in marka sabtiga iyo maalin kale laysku lamaaniyo kaa kalena waxaa weeyaan waa sabti keligiis unbaa la sheegay kanna macnahaasaa loo xambaaraya kanna macnahaas baa lagu xambaaraya nacam laakiin haddii la yidhaha maya ee soomu sabti waa waa waa xaadir xadiidkiisu waa xadri manci ayuu tusayaa kanna wuxuu tusayaa ibaaxo ibaaxo iyo xadri hadday iska hor yimaadaanna xadri baa la hormariyaa de taas waa tacaarud waay tacaarudna marka dilada aan la jamcin karin waay ayaa la aadaa yacni nidaamka culammadu qawaacidda ay nusuusta u dejiyeen fahamkeeda sidaas ayb culimmadana hadda waxaa weyan haddii la yidhaha sheikh hebel maa gefi kara iyo haddii la yidhaha iyadoo de taqliid bay noqonaysaa nacam taqliidkuna waxa dadka baatilka ku rido waay nacam culimmadu hadday masaa-isha isku khilaafaan oon aragno culimmadu yacni inay adiladii iyo sida ka labada daliil camal siinayo bilaa tacasuf oo bilaa takalluf yaa la raacaya qawaaciddu sidaas weeyaan nacam ayb ninka imaamka kalena de cilmigiisa uu leeyahay waana lagu ixtiraamaya waana loogu cudur daaraya weliba nacam ayb وعn abi سacيidi الkdriy radي الlه عnه qala nahaa rasuul الlahi slى الlه عlيه alي وsلم nebigu waxa uu reebay can sawmi ywmeyni laba maalmood soonkooda alfiri والnaxri ywm اlfiriga iyo ywm الnaxri wacan isama ayuu reebay sama mare isku duuduubkii dhagahla ah اجtimaal الsama laba macnaa lagu macneeya fuqahaduna sibay u macneeyaan lugawiyiintuna si fuqahadu asama waxay ku macneeyaan qofku inuu marada dhanba intuu soo qaado hal dhinac intuu ku daboolo darfaheedao dhanna dhinaca kale garabkiisa inuu saaro oo qofku marka dhinac dhan ay muuqato marka maradiibuu soo qabanaya hal dhinac ayuu iska saarayaa oo ka gashanayaa intuu isku kuuskuuso dhabarka kale maalan midigta dhinaceeduu daboolayaa dhanka bidixna maradii qeybteedii garabkuu saaraya dhinacan dhan baa marka muuqa sababta marka loo reebay waxay tahay kashful cawra ka dhalanayso fuqahadu saasay u macneeyaan luqawiyiintu si kale u macneynayaan waxay leeyihin ishtaal samaa waxaa weeyaan asmaci iyo waxay leeyihiin in marada qofku uu marada intuu isku wada duuduuba iyada dhan oo meel gacmihiisu ay ka dhaqdhaqaaqaanba aanu lahayn macnahaas ayaa laga wadaa waxaana loo diiday leeyihiin xaraj fara badan baa ku jira xaraj iyo dhibaato laakiin hadday fuqahada iyo luqawiyiinta isku qabtaan waxaa weeyaan falqowlu qowlu qowlu lfuqahaa fuqahada iskale meeshan oo kale ayb waana isilaaxa marka sida lagu xambaarayaa sidaas ayb wa an yaxtamiya inuu dooyeysa ayuu reebay alrajulu ninka fi thawbi lwaaxidi hal mara inuu ku jilib xirto isagoo hal mara keliya qabo inuu maradaas keligeed inuu ku jilib xirto ku dooyeysta ayuu reebay taana waaawaxaa loo diidayaa cawradiisa inay faydanto la arko halis u ah wa can isalaati buu reebay salaad bacda subxi subaxa ka gadaalay walcasri casrka kadib tanna waa soo marnay axkaamteeda akhrajahu muslimu bitamaamihi waakhraja albuhaariyu asawma faqad bukhaarina soonka keliya ayuu soo saaray wacan abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu qaala waxau yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam man saama qofkii sooma yowman maalin fii sabiili llahi ilaahay jidkiisa dhexdiisa ku soomay jihaadka dhexdiisa ku soomay laba cibaada ninkii jamciyo weeyaan waa soon iyo iyo jihaad isku daro waa haddii aan marka qofka jihaadku aanu ka daciifaynin waxaa kaloo lagu macnayn karaa man saama yowman fii sabiilila ilaahay darti u soomo laakiin macnaha hore xoog badan sida horeba aan usoo tilmaanay culammaduna taasay ishaaraan ayb marka fii sabiililah dad waxaa jira iyagu waxay rabaan iskaga macnaysanayo nin walba waxuu rabaa hadduu ku macnaystaa waa dhibaata nacam bacad allahu ilaahay waa ka fogeynaya wajhahu wejigiisa cani naari buu ka fogeeyaa naarta sabciina khariifan toddobaatan dayrood yacni toddobaatan sano dayrta sanadka hadda loo jeedaa ilaa sanadkii hal dayr unbaa ku jirtee toddobaatan sano ayaa ilaahay naarta ka fogeeyaa marka fadliga uu leeyahay jihaadka iyo soonka in la jamciyo yaa laga qaadanayaa nacam baabu leylati lqadri leylatu lqadriga caddayntiisii u baab yahay can cabdillahi bni cumara radia allahu canhuma ana rijaala rag min asxaabi nabiy sala allahu aleyh wali wslam ka mid a uruu waxaa la tusay leylata alqadri baa la tusay filmanaami baa lagu tusay fi sabci alawaaqiri toddobada dambe ru'yada mu'minka marka waa layska weheshadaa ee iyada xugun lagama qaato laakiin ru'ya alambiyaai waa waxyun faqaala nabiyu sala allahu alayh wali wasalama araa waxaan arkaa ru'yaakum ru'yadiina qad tawaata'ad inay isku waafaqday fi sabci alawaaqiri toddobada dambe faman kaana qofkii ahaanayo mutaxariya mutaxariyahaa mid dadaalayo faman kaana mutaxariyahaa qofkii ku faman ruuxii kaana ahaaday huwa isagu mutaxariyahaa mid ku dadaalayo falyataxarahaa ha ku dadaalo fi sabci alawaaqiri toddobada dambe toddobada ramadaanka ugu dambayso waxaa laga qaadanayaa marka ma habeenka kow iyo labaatanaad inaanay ku jirin toddobada toddobada maa habeenay dambe ha lagu dadaalo xadiidkan sidaa buu yiri laakiin inay guurguurayso tobanka habeen ku guurguurayson la ogeynna waa dhici kartaayo kow iyo labaatankana xadiid baa tilmaamayo wa can caaishata radia allahu canha ana rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam qaala nabigu waxau yihi taxaraw leylata alqadri leylatu lqadriga ku dadaala waa habeenkii qur-aanku uu soo degayay fi lwitri witriga tirada isdheer oo min alcashri alawaaqiri tobanka dambe ka mid ah waa koo iyo labaatanka saddex iyo labaatanka shan iyo labaatanka toddobiyo labaatanka iyo sagaal iyo labaatanka ku dadaala nacam marka xadiidkaasuu tilmaamay leylat lqadriga qofkii haleelaana man qaama leylat alqadri iimaana waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min denbi dembigiisa wixii hormaray baa loo dhaafaa leylat lqadriga sidoo kale waxaa weeyaan caaisha markay nabiga weydiisay haddaan haleela maxaan dhahaa quulii waxau yidhi allahuma inaka cafuwun tuxibu alcafwa facfu canii waxyaabaha ugu muhiimsan marka in alla uu ku cafiyo weydiiso weeyaan taa marka in lala yimaado ilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wcala aalihi wasaxbihi wasalam